xildhibaanadan oo ahaa kuwii ku soo baxay doorashadii dowladaha hoose ka qabsoontay deegaanada seelaaciya lagu hayaa ayaa saaka mar ay isugu yimaadeen degmada xariirad oo ka tirsan gobolka salal ay si rasmiya ugu shaaciyeen inay iscasileen sida uu idaacadda v o a u sheegay xildhibaane geesh aadan bile oo ka tirsan xildhibaanadan iscasilay islamarkaana khadka telefoonka noogu warramay isagoo ku sugan degmada xariirad ee kadib markii ay go'aanka ku dhawaaqeen cabdicatiid oo arrintaa aad maqasheen way jirtaa maanta waxaanu isugu nimi degmada xarad oo ka tirsan degmada gobolka shilal baanu isugu nimi dhammaan xildhibaanadii beesha ciise oo dhan kuwii haya iyo kuwiisa yahda markaas aanu xaggaa ku lafaguray waxaanu go-aan ku gaarnay inaanu rabitaanka beeshanaga aan raacno iskana casilo jibooyinkii aanu haynay geesta kale xildhibaanadan ayaa sababta iscasilaadooda ku sheegay islamarkaana ku dooday in muddo ay ka warsugayeen in hoos loo eego cabashadooda islamarkaana loo quuri waayey in loo eego dacwadoodu inay run tahay iyo in kale kadibna ay qaateen go'aankan waa kan mar kale xildhibaan geesha ku bedelayna ay doorasay naga laaba kuraas kale ayna siinna war annaga kuraas kale waxaan iska daayo wixii dhacay hoos u eega haddaan qaldanay anana qabto oo waxaan jiraan sheegin maya sheegi naga daayo degma hiblaya kacaysa haddaan taataabane taasi dee tulaqna isa walkii way noqon weyday soo maad garan markaa in badan baanu komishinkii dowladu eegnay dacwadihii waa la sameeyey wax hoos u eego xataa wixii aan la wadeen laga dacwoonayo waxaa naloo quuri waayey dacwadda aan jeedinayna inay runtaa iyo in kale in noo eego waaye waaye xildhibaan ayay ayaa la gartay in dee mar haddii wax loo eega la waayey anagoo cido kale isma haysano ee waa doorashada waxa laga hadlayaaye meeshuna waa degaankiiyo cid aan kala aan ku daba fadhiisananahay ma jirto mar haddii aan wax nala eega haddaan weyday wax nala eega doorashada haddaan weyday inaanu isaga tegno waa naga go-aan saa kale degmada xarad waxaa kaga dhawaaqnay inaanu iska casilay doorkii hablood ee beeshaas kasoo jeeda xildhibaanadan oo aan wax ka weydiiyey waxa ay uga dhursigi waayeen ee dhexdhexaadintii ay xukuumaddu hore ugu jirtay ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay dadaal muujisay islamarkaana ay muddo shan bilooda ka dhursugayeen hase yeeshee waxay geesta kale ku eedeeyeen dowladda inaanay barhkeed jeclayn in xalka la gaadho waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna yidhaahdeen annaga ayaa nimi wixiinina waan sidnaa hanana gesho maxaytuna jabuutan gaadhno way gaadhay runtii wixii horey nolo wixii horey awey noogu sheegeen ee ahaa wax kale laigu badel loogu beshideen wax kale ma jireen waxa la yidhaahdo war waxa wax laidigu laaluusheega ma jireen waxaan aad sheegaysaan soo dhiga ilaa hadda saaxiibkii uma hayno koley ninka gudihii runtii aad buu dadaalay inuu waanwaan iyo nabad ka dhex dhaliyo laakiin ilaa hadda umay soo gurin umay umay umay suuragelin ninkaasana wax halaalin maayo waa isku dayey waa isku dayey laakiin waxaan qabaa anigu dawladda ku jira lafteeda barkeed aan sida jeclayn barkeed baa baa socoto iyo dhasida jeclayn tallaabadan ayaa imanaysa kadib ee muran iyo ismaandhaafa muddo ka taagnaa doorashadii dowladaha hoose ka qabsoontay deegaanada seelaaciya lagu hayaa taasi ay xukuumaddu muddo ku howlaneed in xal laga gaadho iyadoo xalu raadinteeda xilliyada qaar la isla tegay waddanka jabuuti hase yeeshee xildhibaanadan iscasiley ayaa xalka mar kale u riixay dhinaca xukuumadda iyo komishanka doorashooyinka horta wixii naga maqan anigu wixii naga maqan ilaahay baa og laakiin anagu kali aan hadda waxaan ku bedelayno oo leenahay wax kale lagu bedelay ma jirto anagu haddaan iska cajiray dowladii iyo qoladii komishinkii doorashooyinka waday kuwii unbay go-aan qaadashada dowladda u taallaa hadday kuwo kale ku guraaniyo iyo hadday kansalaaniyo hadday xal kala keenaanba laakiin anagu wixiina hayow baan sheegnay laakiin xalku wuxuu xigaa xadda dowladda iyo komishinka xiga anagana ma xigin waa tallaabadii ugu horraysay nooceeda ah ee timaada kadib doorashadii dowladaha hoose ee somalilan ka qabsoontay aakhirkii sanadkiina dhaafay walow ay deegaanada qaar cabashooyin ka soo baxeen balse waxaa laga dhursugayaa tallaabada ay qaadda xukuumadda oo hore arrintan xalkeeda ugu jirtay cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa